bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aad baad mahadsantiin marka hore waxaan idinku yeedhay saaka mar walba wixii jira iyo xaaladda jirta in la kala war qaato saxaafaddu ay war heshaa waa lagama maarmaan wixii jira in laga jawaabo oo xaqiiqda la waajahana waa lagama maarmaan saaka waxaan idinku yeedhay waxaa jira guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe iyo ninka la yidhaha cali guray oo isna xisbigaasi ka tirsan ayaa saaka sidaa intiina badan amba in badanoo ka mida dadka ku dhaqan magaalada hargeysa arkeen waxay qaar ka mida jariiradaha ay ka soo wariyeen amba ay ka soo gudbiyeen waxyaabo ay ku dhaleecaynayaan xukuumadda iyo madaxweynaha hadallo qof mas-uula oo mas-uul sheeganaya uu ka hadlo ay tahay wax diilqaad kuwa qof kasta oo mas-uuliyad sheeganaya mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda saarana waxa weeye inuu hadalkiisu tulaalo yeesho inuu hadalkiisu qiimo yeesho in waxa uu sheegaya ay noqoto wax dhaba oo ummaddu qaadan karto laakiin hadday noqoto in qof kastaa wuxuu doono uu iska sheego cidda markaa hadalka wanaagsan iyo ladifnaanta wanaagsan ee akhlaaqda ummaddu uu ku jirto sheegi karta ayaa mas-uuliyadda u qalmi karta faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid wuxuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo wax ka sheegaya wuxuu ku fashilmay buu yidhi hogaamintii esra wuxuu ku fashilmay buu yidhi hogaaminta somalilan fashilaaduu u yaqaanaa guusha ayuu fashilaadu u yaqaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa la ogaayo snm wuxuu soo hogaamiyey muddadii ugu adkayd iyo waktigii ugu adkaabuu snm soo hogaamiyey guushii snm ka dhalatay waa guusha maanta qaranka somalilan uu ku taagan yahay waa guuluu hormuud ka ahaa habeen iyo maalin waktigii uu hogaaminayay snm waktigii ugu dheeraabuu snm soo hogaaminayay waktigai howlgallada ugu badan ee snm ay qaadi buu soo hogaaminayay maanta in uu yidhaahdo faysal cali waraabe ummaddu aada bay u dulqaad badan tahay in faysal cali waraabe ummaddan dhex joogo oo ay u dulqaadato oo weliba qabad iyo meelka dhacyo uu ula yimaado aad bay ummadani ugu dulqaad badan tahay kuwii guusha u keenay qarankan kuwa guusha ku hogaaminaya markuu ku nisbaynayo kuwa fashilay waa la yaab faysal waa la ogaayo doorashooyin buu usoo yuu galay halkaba xisbi buu sameeyey xisbigaasi ucid laba jeer buu tartanka ka qayb galay mar walba siday u caadada ahayd faysal cali waraabe xagga dambuu ku hari jiray intaan natiijada lagu dhawaaqin doorashada mar kasta wuxuu isku dayi jiray labada xisbi ee kale kuu isleeyahay wuu guulaystay inuu utegi jiray uu yidhaah kuu markhaati furee iyo celi lacagtayga baxday markhaati furku arrin u caadaa wey ilaa ufo markhaati furku waa arrin u caadaa uu surin walba la taagnaa taas ceebtiisa maaha waa arrin uu caan ku yahay waa arrin uu og yahay maanta markuu leeyahay madaxweynaha iyo snamti baa lagu fashilay isagu wuu jeclaa snam inay fashirato waayo colkii kalu aha qof kastoona snam rabitaankeyga iyo horsocodkeyga aan dooninayna wuxuu ahaa mid ka soo horjeeday wixii ummadani ay ku burburtay wixii ummadani ay isku xoreysay wixii ummadan lagu hogaaminayay ee maanta milgaha iyo qalannimada iyo sharafta qarankan keenay waxaynu ogey qarankan shacabka somalilan iyagaa kala doortay madaxdooda waa las waa la tartamay rajada ay shacabka somalilan u hayeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan aqoonta ay u lahaayeen sida ay u yaqaaneen kartidiisi iyo qof wax hogaamin karo wax dhisi karo qaran dhisi kara ayaa shacabku rabitaankoodu ay ku saleeyeen doorasho ay doortaan axmed maxamed maxamuud silaayi waxaan saxaafadda weydiinayaa iyo shacabka somalilan ay ka markhaati yihiin guuldarama waxay timaadaa marka wixii labaatanka sano la sugayey ee qarankan uu sugayey ee darajadeenna iyo sharafta ummadda karaamada ay huwan yihiin ciidamada qaranku markii loo dhamaystiray iyo fashiraada timaada bal isweydiiya waxa qarankan lagu kordhiyey wax qof waliba uu garan karo haddii uu qiimeeyo malihin dowladihii hore aan waxba qaban laakiin wixii lasoo qabtay sagaal iyo toban sanadood ku horreeyey xukuumaddan iyo marka xukuumaddan la isbarbar dhigo waa xaqiiq xukuumaddani inay intay qabatay inay xoog iyo xoog uga badan tahay waa arrin xaqiiqa hadday noqoto siyaasadda arrimaha dibadda hadday noqoto amniga dalka hadday noqoto dhismaha ciidamada iyo darajasiinta hadday noqoto horumarinta dalka matronoo kale saddex saddexdaas sannadood ee xukuumaddana jirtay saddex boqol iyo saddex iyo afartan wado ayaa laga dhisay dalka horumarkuma guuldara ma cid baa faysal cali waraabiya cali guray horumarka ayay guuldarrada u yaqaanaa horumarka ayay guuldarrada u yaqaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sharaftii ay ummaddani ku doorteen ayuu ku hogaaminaya sharaftii ummaddani ku doorteen ayuu wax ku qabanaya sharaftii ummadda ku dhex lahaa iyo iyo hogaamiyanimadii ayuu islam kusoo hogaamiyey guusha maanta aynu joognaa ay ku timi ninka la yidhaha cali guray cali guray sidaan horeba u sheegay dhowr xisbi buu isku maray uu kolba xisbi buu hubiyaa uu ka tagaa iminka ucid ayuu joogaa uu joogaa cali guray mar walba waad aragtaan in wax caayo mar walba waxaad aragtaan in wax dhaliilo weligii cali guray caydaa uu karaa caydaa uu madaxda iyo hogaamiyaasha ummadda caayayo hadday nasteex ka tahay hadday wadaninimo ka tahay hadday ka tahay inuu qarankan inuu nuturayo weli ma ku arkeen tala uu ku ka bixiyo waxa uu dhaliil u sheegayo qofku markuu dhaliil sheegayo hadduu muwaadin yahay hadduu xilkas yahay hadduu waxgelad yahay wuxuu ku daraa waxaayo waxaasina ha la toosiyo waxau ku daraa waxaasiyo waxaasiy waxaasi baa la qabtay cali gure cayda xanta kuwa karaamaysana ummadda hogaaminaya ayaa risiq u noqday uquuto bimacna alkelima cali gure maalin walba caydaa joornaalada uu ku qorayaa waa u risiq waa laga yaabaa in dad ay ka dambeeyeen calow sidaa dhe ay yidhaahdaan oo fikri say ka yimid iyo waxa say ka yimid ba anu ahayne u adeegsi ku yimid isaga waxaan leeyahay iyo faysalba xukuumaddan mas-uuliyad baa ka saaran cid waloo dalkana iyadaa loo igmaday iyadaa loo doortay in mas-uuliyadda ummaddan ay hayso xukuumadda loo doortay ciddii u baahan nasasho goobaha nasashada in dadka lagu dejiyo fududaadayna xukuumaddu mas-uul iyadaa ka ah dadka noocaasa inay geyso goobaha dadka lagu xanaaneeyo wakti suuq lagu sii daayo wayba dhaafeenba marka qofku uu mas-uul sheeganayo caytamayo mas-uuliyaddiisii way dhantaalantay xilka dawladda ka saaran waxa weeye in goobaha nasashada la geeyo hor inuu isbedel ku yimaado xaqiiq wey shacabka somalilan waxaan ugu hambaliyeynaynaa oo runtii ay karaamo iyo sharba ku mudan yihiin sida xilkasnimada ah ee mar walba cidda dacdaca hagardaamada iyo inu madani kala tagto jecel aanay u dhagaysan kuwa u baahan in ummadda laga qabto ummadda laga xafido shacabka somalilan way ogyihiin iyagaa rabitaankooga cidday doonayaanay hogaamisa ku doortay iyagaa ku berber taagan ciddaasi labadaa nin bal u fiirsada inanay dal iyo dad iyo waxay u turayaan midna aanu jirin oo inan la xijaro aanay ka hayn mar walba waxay ka hadlaan oy caayaan wasiirka madaxtooyada xirsi cali xaaji xasan xarse cali xaaji xasan wuxuu ka mid yahay wasiirada xukuumadda somalilan hadday og yihiin waktiga uu shaqeeyo waktiguu shaqada soo galay iyo waktiguu ka rawxo hadday og yihiin qof bini-aadmiya oo damiirlihii erayo noocaasa umuu quureene intuu halkan ugu yimaado hambalyiin laha intuu halkan ugu yimaado ayuu hambalyiin laha xilkasninuu muujiyey xilkii madaxweynuhu u igmaday inuu si muwaadinnimoa uga soo baxo si qadarina uga soo baxo si qiimana uga soo baxo qofkaan ummadda karaamayn ilaahay ma karaameeyo xirsi ummadda wuu karaameeyaa qof weyn iyo qof yarba ummadda sharafteeda iyo karaamadeeda xaqiiq weyn inuu karaameeyo laakiin kuwaan ummadda karaameyn ean ummadda u turin ee cayada xirsi iyo xanta xirsi ay risiqa u noqotay ayaa habeen iyo maalinba ku taagan oo iyagu wax ka sheegaya shacabka somalilan uma sheegano iminka kuwa aan tilmaamano uma sheegano waan xasuusinanaa un inay kuwii un yihiin waxaa ammaan mudan inta mar walba garanaysa fashilaadaha iyo ra'yiga xun ee mar walba ummadda ay isleeyihiin wax ku yeela waxaa la murmi doona kuwa noocaasi waxaa la murmi doona waxqabadka la sameeyey la murmi doona wadadaa la sameeyey amba wadooyinka la sameeyey horumarka la sameeyey ayaa la murmi doona kuwa doonaya inay dadka muran ha habaabiyaan war maantoo toban kun darajadii ciidanka la bixiyey oo eerboodadii dalka la dhisay oo saddex boqol iyo toddobaad saddex boqol iyo saddex iyo afartan waddan la dhisay saddexdaas sano gudahood oo konton ceel oo riigaga dalkan laga dhisay oo boqolaal kun oo ardaydeennii ay waxbartaan oo siyaasadii arrimaha dibadda ee meesha ku xidhnayd la fasilay oo cid walba lala garnaqsaday oo shacabka somalilan iyo dowladnimada somalilan muuqaalkeygii iyo sharafteediiba ay soo baxeen miyay noqotay markaa mid dhaliilan mid lagu dhaliilaya miyay noqotay xaraan xaashaan leena kuwa u taagan ee damiirkuugu habeen iyo maalinba anay ka seexan talada ummadda iyo meeshii wanaagsan sidii loo mari lahaabaa ilaahay karaamiyo sharaf siinaya kuwa kuwa karaamaysa kuwa sidaa u qiimaynaya ummadooda kuwa caayaya ayaa karaamo darro iyo sharaf darra ay ku dhici doontaa qaranka ereygaad odhanaysaa qaranka uga tub ereygaad odhanaysaa dadka uga tub ereygaad odhanaysaa hadduu waxyeelayo ummadnimada hadduu waxyeelayo qarankeenna hadduu waxyeelayo dadnimadeenna hadduu waxyeelayo dowladnimadeenna qofku markuu tuhaalo yeesho buu mas-uuliyad muujiyaa qofaan tuhaalo yeedo waxba ma muujiyo waa sida aan sheegay waa markhaati furkaa uu la taagan yahay habeen iyo maalin faysal habeen iyo maalin markhaati furkaas kuwa ula taagnaa uu wax ka sheegay waa kuwii aqoon-yahanka ahaa ee u dhiidhiyey ummadani in ay taliskii iyo sidii loo hayay ay u adkaysan waayeen ay dhici kari lahayd in ummadda dhibaato weyn loo geysto ay ka hortegayeen kuwii ku talagalay inay iyagu dhintaan si ay ummadooda u badbaadiyaan si ummadeedu karaamo iyo sharaf u yeelato ayuu si loo dilo markii horeba way ku talagaleen inay dhintaan waayo ummadoodu inay badbaaday doonayeen ayaa markhaati furus la soo taagay ufo wuxuu yihi gaandhi baan saaxiib ahayn waxaanaan saaxiib ahayn buu yihi dad fara badan oo dadkan hadimooyin iyo dhibkan galay markaad kuwaa saaxiibka la ahayd silaanyi hawl buu joogay duurkuu joogay inuu dalkan xoreeyo go-aan ku qaatay isagoo wasiiruu ka tegey adna adoon wasiir ahayn baad la joogtay isagu isagoo mansab iyo sharaf haystuu ka tegey uu qaranka difaaciisa iyo dalkan inay wax noqdaan oo qarannimadoodii ay la soo noqoto uu runtii u tabaamushay cali gurina waxaan ku gebagabina o lehay adiga caydaada iyo xantaada kuwa mas-uuliyadda ummadda haya aada habeen iyo maalin caayayso ee aada xamanayso ayaa risiq uu noqday intay ku wadan waan eegi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi
weydiiyo eedeyno kala duwan laga soo jeediyay asxaabta siyaasadda sida ay raysa alwaraabe iyo caligurey inta badan waxaa leeyihin awooddii dalka waxay la wareegay shaksiyaad gaar ah ayay inta badan idin soo jeedinayna madaxweyne una awooddaas ahayn arrinkaas maxaad ka jawaabtaa
runtii waa arrimanaan ka jawaabayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayay shacabka reer somalilan ay doorteen awoodda isagay siiyeen cidda la shaqaysaa waa cidu sab igmaday howlaha qaranka ee baaxaddan ee soconaya madaxweyne kastaaba tiim buu leeyahay tiimkaasi waa tiimka la shaqaynaya madaxweynehan waxaa leeyahan lala shaqayni madaxweynuhu sida uu xilkiisa u gudanayo isagaa loo doortay oo yaqaana kuwa suuqa joogaa u sheegi maayaan xilgudashada iyo xilkasnimada madaxweynuhuna waa ta qaranka uu ku taagan yahay waa ta qaranka uu ku socdo waa taynu sharafta ku leenahay waa ta haybadda ummaddu ay ku socoto markaa qof suuq jooga oo ummaddiisa soo hortaagay oo ay yidhaahdeen maya oo mar labaad soo hortaagay oo ummaddu ay tiri maya maanta inuu madaxweynihii ay doorteen ummaddu inuu wax ka sheego haddii ay inuu rajo ka og yihiin hadday inuu wadaniid ka og yihiin haddii inuu waxtaray ka og yihiin dee way dooran lahaayeen waxay dooran waayeen dee wayna ku ogeyn sababtay u dooran waayeen rajayna ka qabin qof wax qaban kara inuu yahay rajayna ku ogeyn qaran nin hogaamin kara inuu yahay isaga waxaa u ca- isaga u taagno beri dhow dhexdii ahayd wuxuu yidhi markii turkiga lagu wada hadlayay faysal wuxuu yidhi kuwa soomaaliya waxaanu leenahay ha imanina turkigu ha imanina wada hadaladii hadda wuxuu isku sheegayaa inuu guddoomiye xisbiyo somaliland yahay markaa ma inagu inala talinaya mise kuwaasuu la talinaya kuwaasuu la talinayaa inaga inalama talinayo siduu awalba ula talin jiray siduu awalba wuxuu usoo dhagaysan jiray ummaddan ugu hadimayn jiray buu unbuu wadaa ummadda shacabka reer somaliland ma mudna ereyo noocaas ma mudna in waxaan laaqi ahayn lagula hadlo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsantahay